إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mu-asasad alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo tababarka boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab koox tuuga ah ayaa degmada hurwaa ee magaalada muqdisho waxay ku gowraceen qof dumar ah kadib markii ay dhaceen hantideeda dagaal u dhexeeyey ciidamada maamulka puntland ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari dadweynaha magaalada saakow ayaa xalay si wada jir ah u daawaday filimkii cusbaa oo ay baahisay alkataa'ib ra-iisul wasaaraha dalka sri lanka ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa kadib qallaaso ka dhacay gudaha waddankaas فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo tababarka boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير muuqaalkan oo la daawan karayo qadar konton daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah islamarkaana ku baxaya luqadaha carabiga soomaaliga iyo ingiliishka oo wada socda iyo sawaaxiliga ayaa lagu soo bandhigay boqolaal ciidamo ah oo ka qalinjabiyey mid ka mid ah mucaskaraadka waaweyn ee milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah oo loogu magacdaray alleh u raxmado ee a-sheikh qaasim arriimi waxaa bilowga hore ee filimka lagu soo gudbiyey sida ay ciidamada shisheeye u dullaysteen in badan oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka ay haystaan dadkaas oo qaarkood la gaarsiiyey heerka ugu liita ee uu gumaystuhu gayeysiiyo kuwa gunta ah ee garaadka iyo garashadaba ka gaasiran
إن المتأمل في حال الأمة الإسلامية اليوم وما آلت إليه ليقف متألما حزينا على البول الشاسع بين ماضيها المجيد وواقعها الأليم وبين الأخطار التي تحيط بالمسلمين من كل مكان وما هم عليه من توافه الأمور وسفاسفها
waddooyinka iyo xeryaha ayay ku soo dhoweynayaan shisheeyihii beledkooda qabsaday waxaana weliba ay ku sii hadaaqayaan in wax iska dhicintu tahay argagixisanimo halka aad sidoo kale arkayso shisheeyaha oo aan shacab iyo ciidan kala lahayn oo tababaranaya si cad oo aan ka leexleexad lahaynna u sheegaya hadafkooda dhabta ahi
The Sharia law is what most members that um, read the Quran, uh, that's what they advocate for. The Constitution does not allow for a, another governing system to come in and share the same space as the Constitution itself.
shareecada islaamka waa xukunka ay door bidaan dadka muslimiinta ee akhriya qur'aanka qaanuunka maraykankuna ma oggolaanayo qaanuun kale oo leh xuquuqdaas oo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxay isdaarka ku sheegtay in waxa keliya ee dulliga iyo dhibaatada looga bixi karayaahi uu yahay in hubka la qaato oo la tababarto
فالباطل المسلح لا يواجهه إلا الخير المسلح وبالجهاد والإعداد يدفع الله شر الكفار ويكف بأسهم
kamradda alkataa'ib ah ayaana ku geenaysa mucaskar qurux badan oo ay ku sugan yihiin boqolaal askari oo ay ka muuqato qiiro diimeed tababar ay muddo dheer qaadanayeen iyo jirdhis xooggan sheekh fu'aad maxamed khalaf iyo sheekh cali maxamuud raagi oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo xiray mucaskarkan ayaa la hadlay ciidamada ugu horreynna sheekh fu'aad ayaa waxa uu kula dardaarmay sida tan يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم مؤمنين بها لين markaasay rabbigoodku waxay ku yidhaahdeen rabbiyow cadaabkaaga aliimka wixii naga badbaadinayo ee tijaaradaada waan doonaynaa markaasaa alla yidhi tu'minuuna billaahi wa rasuulihi allahi rasuulkiisaad rumaynaysaan wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum naftiinna iyo maalkiinna kelmadda allena kor noqotaad gelinaysaan ilmihiinnaad keenaysaan naftiinnaad keenaysaan maalkiinnaad keenaysaan liiclaa'i kelimati illah si kelmadda raayada tawxiidka ay kor u noqoto
guutooyinka ka aflaxay mucaskarka sheekh qaasim arriimi ayaa ka duwan askar aan badnayn oo uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalkii hidhowaan kula hadlay dalka turkiga kuwaasoo waxa ugu weyn ee halkaasi lagu baray ay yihiin gaardiska heesaha iyo sacabka laakiin milatariga mucaskarkan ka qalinjabiyey ayaa heerka xirfadooda ku soo bandhigay dabridka iyo farsamooyinka kale waxaa ku laran fariin cilmi ah oo ku aadan tabaha ciidanka oo uu jeedinayo allaha u raxmado ee ashaykh mukhtaar abusubayr amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
tababarka ikhwaani filah waxa weeyaan afar shay ayaa tiir u ah oon looga maarmin afartaa shay waxa u horreeyo aasaasan waa rimaayada rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayh alaa ina alquwata rami quwadu waa rami iyadaa lagu soo koobay casriganna arrintaas ayuu sii ta'kiidinayaa oo toogta oo la saxo la idqaaniyaa waa tiir ka mida tiirarka ugu muhiimsan ee caskariyadda iyo ciidannimada
inta aad daawanayso isdaarkan waxaad la cajabi doontaa oo aad kuu soo jiidanaya sida xeesha dheer ee toogta loo barayo ciidamadan waa rag aad loo laydhiyey oo aan xabbadda hareer marinayn dhammaan hadafyada loo dhigay kolay ku tahay baco yar oo dareere lagu shubay islamarkaana meel fog la geeyey
cuqba bin caamir radia allaahu canhu wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam oo isagoo mimbarka saaran leh wa acidduu lahum mastata'tum min quwa kadibna wuxuu yidhi baraaruga eh awooddu waa toogta awooddu waa toogta awooddu waa toogta afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh cali maxamuud raage oo dhankiisa ka hadlaya munaasabadda xiritaanka tababarka ciidamada ayaa waxa uu ka warramay sida uu maanta u cad yahay dagaalka ka socda geyigan waxaad maqlaysaan hadda markaad iclaamka gaala aad dhegaysataan waxaa la leeyahay nimankan mujaahidiinta ee al-shabaab waxay rabaan inay dalkan sharaaca ilaahay ku xukumaan inay khilaafadii islaamka soo celiyaan in waxa weeye gaaladii saasay sheeganaysaa annaguna waxaan rabnahay leeyihiin inaan dimuqraadiyada hirgelino qawaaniinta caalamiga ah ee agaara samaysatay in la tadbiiqiyo kitaabka ilahina meesha laga bixiyo hadafku marka waa cadyaha marka innaga keenuna waa cadya labadaas waay marka dagaalka socda isdaarkan oo ah mid aad u saamayn badan ayaa waxaa kelimado ku leh mas-uuliyiin iyo culimo wuxuuna la hadlayaa dhammaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dhallinyarada oo kaalin muhiim ah ka qaadan karaya difaaca diinta dadka iyo dalkaba amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh axmed cumar abu cubayda ayaa waxa uu fariin muhiim ah u dirayaa dhammaan mujaahidiinta
mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allaah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala watasawaduu fa inna khayra azaadi ataqwa wattaquuna yaa uliilalbaab waxaa isdaarka lagu soo gebagabeeyey dardaaran dhaxal ah oo uu reebay asheykh قاسم الريمي
شباب الأمة نقول لهم كما قال أحد السلف ما أعظمه من دين لو كان له رجال dhallinyaradii ummadda waxaanu ku leenahay sida uu yidhi mid ka mid ah salafkii maxaa ka weyn diintan haddii ay heli lahayd rag difaaca idinkuna maanta waxaad tihiin raggaas awowayaashiinnu waxay xambaareen calankii caqiidada waxayna furteen dhularkii furus iyo roomaanka dhallinyaradii islaamkuy ogaada in maanta islaamku ku dhow yahay inuu mar labaad dunida xukumo umana harin ilaa tallaabooyin yar mooye haddaba u istaaga sharafna ka raadiya u adeegidda diintani qiimaha badan waagii hore waxaannu ahayn kuwo aan heli karin agab aan idinku dagaalgelinno laakiin maanta waxaan idinku leenahay geesiyaashii islaamku u kaca jihaadka hana noo imaado qof kasta oo si dhab ah u doonaya inuu u shaqeeyo diinkan hubkiisana allah idinkiisa wuu sugayaa
si kastaba ha ahaato e muuqaalkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxa uu xambaarsan yahay fariimo badan oo aan looga gayoon karin warbixin iyo sheeko maqal ah waxaana hubaal ah in marka aad daawato aad isweydiin doontid qofka aad tahay iyo mas-uuliyadda ku saaran
waa hagaag codkaasi waxa uu u dambeeyey warbixintii uu soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim ee ku salaysneyd filimkii alkata ay baybaahisay ee lagu arkayay boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo tababaranaya koox tuuga ah ayaa degmada hurwaaye magaalada muqdisho waxa ay ku gowraceen qof dumar ah kadib markii ay dhaceen hantideeda dhacdadan waxaa ka waramaya maxamed ciise degmada hurwaa ee magaalada muqdisho waxaa lagu gowracay qof dumar ah haweenaydan oo lagu magacaabo culimo sheekh axmed kana timid degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe una timid muqdisho inay ku ciido ayaa markay laabanaysay waxaa dhex u galay koox tuuga ah oo doonayay inay dhac u geystaan kadib waa ay gowraceen markii ay ka furteen laba moobeel oo ay wadatay haweenaydan ayaana ifka kaga tagtay laba carruur ah oo ay dhashay sida ay wax u dhaceen gabadha dhimatay aabaheed ayaa ka warbixiyey gabadhay canaha balcad ay u socotay balcad ayaad u socotay waa na macsalaameysay markii ayadoo naga tagtay bannaanka khaylaan ka maqalnay khaylada bannaanka ka maqal haddin u baxnay gabadhii aniga gabadheeday noqotay haddayn ku kala cararnayna tooriyood ku taagana arkay haddii soo carartayna agteyda gabadhi ku soo dhacdo gabadha laba carruur ay haysatay labada carruur balcaday u joogtay aniga waxay ii timid maalinkii iidda ii timid iidda haddii ii timid habeenkii iidda ii soo yotay maalinkii iidda iyo habeenkii ila joogtay ka bacdii bixitaanay safar u aheyd ayadoo bixirto tuugaa dhexda u gashay tuugaa dhexda u gashay tuuga haddii dhexda u gashay tooriyaa lagu taagay waa soo cartay haddii soo cartay gabadha agteeda ku soo dhacday moobeel yar iyo moobeel weyn ka qaateen dadka deriska la ahaa aabaha gabadhiisa la dilay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay dilka loo geystay gabadhiisa toorayda markii lagu soo dhuftay oy nafta la soo carartay oy halkaa nafta kula soo dhacday ee haddana intay ka daba yimaadeen ey markay gabadhii dhacay waxay damceenba inay faraxumeeyaan haddana aniga gabadha iyadoo naftu ka baxdaan ku soo baxa maanan ogeyno gurigaanan deganna waa gurigaan ku jiray anoo bannaanka iskaga soo baxo xaafadda iska soo aada aan u jeeda guriga iyadoo la tuunaya gabadha iyadoo naftu ka baxdaa imaada oo laysku dawo guriga la soo geliya tuug waa qabnaa wax ilaahay ahayno naga qabtana ma haysano gabadhana shalay markay dhimahaysa waa kor taagnayn magaalada muqdisho waxaa kusii badanaya ammaan xumida iyadoo arrintaas ay kaalin weyn ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka oo ah kuwa geysanaya dhaca iyo falalka foosha xun ee ka dhanka ah dadweynaha dhowaan ayaana taliyaha askarta dowladda federaalka odowaa wuxuu sheegay in ciidanka dowladda ee dadka dhaca inay aad u kordheen dagaal u dhexeeyey ciidamada maamulka puntland ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya ugu yaraan afar askari ayaa ku nafweyday garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ka gadaal markay isku dhaceen ciidamo ka wada tirsan kuwa puntland ciidamada dagaalamay ayaa waxay kale yihiin ciidamada b s fta la yidhaahdo ee maraykanku uu tababaray iyo kuwo kale oo isla maamulka puntland ka mid a dagaalka ciidamadu waxa uu yimiday markii garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ay kasoo degtay gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlada federaalka sacdiye yaasiin xaaji samatar haweeneedas oo la sheegay inay raashin mucaawanaha waday ayaa waxay isku dayday inay gudaha boosaaso gasho laakiinse maamulka puntland ayaa arrintaa kasoo horjeestay ciidamada maraykanku tababaray ayaa u arkayay in sacdiya ay gar u leedahay in gudaha boosaaso ay gasho taas ayaana keentay in labada ciidan ay isku dhacaan oo halkaa dagaal dhig uu ku daatay uu ka dhaco haweeneed ah gudoomiye xigeenka baarlamaanka ayaa waxaa lagu amray in ay ka noqoto garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso taas ayaana keentay in diyaaradii waday durbadiiba ay usoo noqoto dhanka magaalada muqdisho maamulka puntland kama hadlan sababta uu qaatay go-aankan abuuri kara khilaaf hor leh oo puntland iyo dowladda federaalka ah ka dhex dhasha dadweynaha magaalada saakow ayaa xalay si wada jir ah u daawaday filimkii cusbaa oo ay baahiisayaalka taayib maxamed muude iyo abuu muslim ayaa faahfaahinaya
habeenkii xalay waxaa degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka lagu daawaday filimkii ay shalay galab baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab boqolaal dad ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa isugu yimid goobtii lagu daawanayay isdaarka alkataa'ib iyada oona dadku aad ay ugu riyaaqeen filimkan oo lagu soo bandhigay mucaskar loo soo xiray rag ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab malaaq biyey oo ah malaaqa beesha macallin weyne oo ka mid ahaa dadkii daawaday isdaarkan cusub ayaa ka warramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay waxaan daawanay filim aad u xiiso badan ilaa ayaa ku mahadsan waxaan marka hore salaamayaa bahda iclaamka filimkan noo soo diyaarisay alkataa'ib waxaan leeyahay marka hore waad mahadsantihiin sida qiimaha badan leh aad u soo diyaariseen filmaantan maasha allah wax badan ayaan caawa ka faydnay waxaa ka mid ah tababarka difaaca askaraad sida dadka wax loo tababaro tababarada maasha allah tababar aad u qiimo badan oo aan caalamka islaamka mawa cidka aan haysan ayaan ka faydnay waxaan kaloo ka faydnay in nin kastoo islaama laga rabo inuu tababarto oo toog barto ay waajib ku tahay haddana ciddii haddana inta tababar gasho haddana ka fadhiistana ay la yidhi inay dembi tahay ayaan ka faa'iiday filmkan wallahi filmkan wuxuu dirayaa in islaamka uu hood leeyahay uuna adag yahay gaaladana ay ka cabsan doonto maxaa yeelay tababarada oo islaamka uu qabo ma qabto gaaladu marka fariin waxaa u ah gaalada waxaa fariin u ah markay arkaan filmaantan inay cabsan doonaan oy carari doonaan sidoo kale qaar ka mid ah dadweynihii soo xaadiray goobtii lagu daawanayay filimka ayaa dhankooda ka warbixiyey filimka ay daawadeen maasha allah aad iyo aad uu noo anfacay filimka asaga eh annagoo weliba aanan ka dhergin uu naga dhammaado aad u xiisaynaynabu filim ahaan markii loo soo bandhigo iyo odayaasha ka hadlay iyo sidaa ugu qanacsanahayba marka filimka aad uu noo qanciye aad uu noo qanciye filimkaas maasha allah waa inuu noogu soo celiyaa barribniweli farriimaha uu diraya wuxuu ahay in lagu dhabar adeego gaalada la iska dhiciyo lala sabartamo ayaa farriin loogu diraya haddeeroo la lahaa ku dulqaata waana wax laydinku wadameesha laydinku wadana meel adag inay idinku soo hagaagtaa suuragal noqonaysa ha loo dulqaato hana la iska dhacsho waxyaraan idin haraali lahaa wallaahi meybaa ka mid ah tawbaraha tawbaraga oo sida hadda ulmaadaana gordow iyo hanaonkasaana dhanka wada maadan yaa ka mid e wallaahi wal aan dadka fiirsayay malha kooba koor alxamdulilaah ilaahay ka mahadsan marka insha allah filimkan ayaa ahaa mid ay si weyn u sugayeen guud ahaan dadka muslimiinta ah iyada oona dadkii daawaday ay aad u soo dhoweeyeen warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ra-iisul wasaaraha dalka srilanka ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa kadib qallaaso ka dhacay gudaha waddankaas xafiiska gotabaya rajabaska oo ah ra-iisul wasaaraha dalka srilanka ayaa ku dhawaaqay in arbacada soo socota uu ra-iisul wasaaraha iska casili doono xilkiisa baarlamaanka dalka srilanka ayaa durbaba waxay ku dhawaaqay in labaatanka bisha la qaban doono doorasho cusub oo ka dhacda gudaha srilanka arrintan waxay ku soo beegmatay xilli dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka srilanka dadka rayidka ahina ay u daateen xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo waddankaas ra-iisul wasaaraha ayaa la geeyey xero tababaro u dhow garoonka diyaaradaha ee dalka sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda waxaana taas looga gol leeyahay in laga hortago iskudayo lagu dhibaateynayo xukuumadda hadda jirta warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa